xarunta dhimarka ee magaalada kismaayo oo ka jiraan dad fara badan oo lagu ka jira dhimarka iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland waliba wadee dadaalo langu tiragalay dadka la xanuunsan dhimarka in lansuubiyi doono tayeynta dhanka waaxda caafimaadka ee ka howlgalow xarunta sayti dadka la jiran dhimarka yo ahaano kabadan gobolada dalka soomaaliya weybanan iska jiran ahaano helaayaan daryeel caafimaad iyo in la jeeyay xarumo lakala tacaalo meelahan intaasaydi ku badanna iyo rogan laamiyada iyo weliba goobo lakadeediyo wasaqda agaasimaha waaxda dhimarka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil cali maxamuud iyo kuwarbi dhibaatada usa bulshada ka haya xanuunka dhimarka iyo qorsho wasaaradda ayaan ka taragalay xarunta dhimarka kismaayo waxaan ahay agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland koley macnaha waa wax wasaaradda sidii aada ka warhaysaanba wasaaradda waxay macnaha tixgelin iyo mudnaan ay siinaysaa qeybta caafimaadka dhimirka sida aan la soconno caafimaadka marka laga hadlayo macnaha waa balaaran yahay sida ay ku qeexdaba hay-adda caafimaadka adduunka caafimaadka waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu caafimaad qabaa physical ahaan physical iyo mental iyo social marka mentalku marka wuxuu ka mid yahay qeyb ka mid ah caafimaadka qofka hadduusan macnaha maskaxiyan u caafimaad qabeen manaha ama mentally hadduusan caafimaadkiisa dhammaystirnayn qofka lama oran karo waa qof caafimaad leh marka daadis waa wasaaradda ay macnaha tixgelin iyo mudnaan ay u siisay qeybtan mental healthiga wasaaradda roolkeeda macnaha waa waa ballaaran yahay roolka ugu muhiimsan waxaa weeyaan inay u sameyso in macnaha dadkaasi macnaha mental healthiga qaba horta wacyigelintoodii iyo ummaddii laftirkooda waxaa laga yaaba dadkaas inay macnaha la kulmaan macnaha sometimes faquuq iyo macnaha culeys badan inay la kulmaan in qeybta macnaha wacyigelinta iyo dadkii macnaha in wacyigooda kor loo qaado oo ku aadan macnaha xanuunada ku dhaca dhimirka inaan kor u qaadno laakiin macnaha meesha ugu culus ee hadda aan rabno inaan macnaha xoogga saarno waa human resourceka waaye oo dadka ka shaqeyn lahaa macnaha xanuunka hadduu jiro waxaa la yidhahdaa adduunka si guud ahaan sideedda qofba qofbaa macnaha xanuunkaas mental health problem waa globally wadamada crisiska ka jiraan oo dhibaatooyinka ay ka jiraan way kasii daran yihiinoo macnaha shantii qofba qofba qabaa la dhahaa in soomaaliya marka ayadan specifically macnaha dhibaatooyinka way sii dheer tahay waa marka research laga sameeyey waxaa la dhahay saddexda qofba qof ka mid ah wuxuu qabaa some kind of mental health problem nooc ka mid ah xanuunadan ku dhacaa dhimirka ayuu qabaa marka marka laga hadlayo xanuun dhimirna macnaa ma aha waxa qofka ka fog waa waxyaabaha ugu yar ee ku dhici kara qofka waa iska stress oo laga yaabo macnaha inuu ka adkaanshayihii iyo inuu la qabsado oo kale ay ku adkaato oo qofka waxoogaa uu stresso macnaha normal stressa dhici kara iyo acute macnaa acute maruu yahay mara chronic noqon karo oo uu cuslaan karo marka saa darteed marka annaga waxa hadda aan rabno inaan xoogga saarno oo wasaaradda priority-ga ay siinayso waxaa ka mid a in macnaha human resource-ka la xoojiyo kooda wacyigelinta in aada xoogga loo saaro oo dadka macnaha wacyigooda loo kor loogu qaado qodobka labaad ee aan rabno inaan xoogga saarano waxaa weeye macnaha dadkii maanijgareyn lahaa oo xanuunkaasi la tacaali lahaa in macnaha la dhiso capacitigooda la dhiso macnaha waxoogaa gaab baa jira macnaha marka laga hadlaayo macnaha firaaqaa jira xagga macnaha mental healthiga iyo macnaha ii sheeg marka qaabkii macnaha loo maanijgareyn lahaa keesiska macnaha ma keesas badanaa jira keesaskaa jira marka waxay u baahan yihiin in la maanij gareeyo oo iisheeg la daaweeyo marka daawadina way taallaa xanuunkana waa jiraa laakiin meesha cilada ama firaaqa uu ka jira waxaa waaye dadkii daawadaa siin lahaa ama xanuunkaa daaweyn lahaa in macnaha la helo dadka lagu helo xanuunada dhimarka iyo aan badan dhalinyaro dalka walantara lahaayeen hana soo badansho isticmaalo walyaabo maanka dooriyow daruufo jira daraadiyo